ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون markaasaan raacinay raadadkoodii rusushayada waxaana raacinay ciise wiilkii maryam oo siinay injiilka waxaana yeelay quluubta kuwii raacay isu danqasho iyo naxariis suufinnimadase adduunka jeesiga waa inayan xaas yeelan oo iska caagaan oo dhinac kaga baxaan dadka oo iska joogaan kiniisadda iyagaa unkaday oo bilowday annagu kuma aana waajibin waxay uun u faleen doonidda raalli ahaanshaha ilaahay darteed mase ayan ilaalin dowgii ay lahayd markaabaan waxaan siinay kuwoodii ka mid ahaa ee rumeeyey abaalgudkooda intooda badanse waa caasiyaal